kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbi oonu toddobaadkan ku soo qaadanayno ururay ku bahoobeen dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool gobolka minnesota oo magaaladan washington abaalmarin lagu guddoonsiiyey ururkan ay ku midaysan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu magacaabo ka joog ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa hay-adda f b i da maraykanku ay guddoonsiisay abaalmarin kadib markay muddo dheer ka shaqaynayeen arrimo ay ka mid yihiin wacyigelinta dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota abaalmarintan ay bixiso f b i du ayaa waxaa la siiyaa shakhsiyaadka ama ururada doorka fiican ka qaata hogaaminta bulshada haddaba waxaa istuudiyaha v o a nagu soo booqday cabdimaalig xasan maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka ka joog iyo axmed xirsi south said oo ururkaasi xubin ka ah waxaanana kala sheekaystay abaalmarinta ay ku guulaysteen howlaha ay bulshada u qabtaan iyo qodobo kale waxaana ugu horraynta axmed sowdsayr uu ka warramayaa waxa ay tahay abaalmarinta la guddoonsiiyey biladdan waxaa weeye bilad loogu talagalay dadka u shaqeeya bulshada maraykanka waxaana bixiyo dowladda maraykanka qaybta la yidhaahdo f b i da waxaa state kasta ama sari kasta laga soo xulaa dad muddo usoo shaqaynayay biladdan waxay socotay muddo labaatan sano ah shantii sanaba hal maraa la bixiyaa sanadkan annaga insha allahu tacaala waa kasoo qayb galnayo waxaana soo diray qeybta minneapolis f b i da minneapolis ayaana soo naaminid garaysay sidaas awgeed ayaan halkan u nimid si aan u qaadana bilada sharafta leh marka biladii hadda waa lidi guddoonsiiyo gacantaad ku dhigteen waa gartay marka cabdi maalik haddii aad sharaxaad guud iga siiso sida uu axmed leeyahay waxaa biladan la siiyaa dadka communitygooda ama bulshada ay ay ka dhasheen ama bulshada ay la nool yihiin u shaqeeya aad howlo wanaagsan ka qabtay marka howlaha aad qabateen maxaad iiga sheegi kartaa shaqooyin badan baa sameynay anagoo urura dhallinyaraha isku imaadeen waxaa waagii two thousand sevenkii waxaa dhacday dhallinyaro badan oo dhibaateysan oo magaaladeena minneapolis dhibaato badan haysta qaar oo ayagoo loo xiray oo xabadeeyey ama daroog galeen iyo qaar oo wadankii ku laabtay oo qaarkooda ay isqarxiyeen taas daraaddeeda waxaa dhacday annaga inaan isku imaano dhalinyaraha aan dhahno shaqadaanito ma fiicno aad tusino dhalinyarada soomaaliyed dhammaantooda inay ahayn dad xun ay yihiin dad oo shaqeynayn oo waxbarto oo horumar rabaan inay gaaraan insha allah waa garta marka axmed waxyaabaha uu tilmaamayo ayaa dabcan idinku dhaliyey in aad bulshadii u kacdaan oo aad wacyigelin aad samaysaan barnaamijyada sida gaarka aad usoo bandhigteen ee caruurta ama dhallinyarada uga faa'iideynayseen haddaad ii sheegto maxaa ka mid a waxaa ka mid a dhinacan sugaanta dhinaca sugaanta waxaan aan samaynaa spoking wars ama gabay waxaan kaloo samaynaa fashion show waxaan samaynaa wax soo jiita dhalinyarada anigto maaragtay oo ku beera tusa bulshada anigto ila dhaqan yihiin ama ila degan yihiin wax maskaxdooda ka saara waxaan ay ku dhex jiraan dhibaatooyinka ay ku jiraan annagoo isticmaalayno sugaantii soomaaliya ooaan ku dhiiragelinayno dhaqankeeni hidiye dhaqankeeni luqadeeni soomaaliya waa taqaana anaga waxaan laku yaqaanaa waxaan nahay land of poets kulligeen dhallinyaradeena kulligeen dhiigayno ku jiraa marka waxaan u samaynay meel intay yimaadaan maaragtay ayaga dhexdooda tartan ku samayn karaan ay kusoo waxa ay dareemayaan ay ka qoraan wax ayna gabayo ka tiriyaan sidaas darteed marka marka qof kastay soo jiidanaysaa haddaad dhalinyaro tahay waa gartay haddii aan cabdimaalik usoo leexdo ee soomaali fara badan ayaa gobolka degan oo qeybo kala gedisan bulshada leh marka xiriir intee la eg baa idinkala dhexeeya ee communitiyada kale amaba hogaamiyaasha kale ee bulshada u adeega xiriirkii aad la leedihiin intuu la-egi dhalinyaro badan baa ururka ah wax ka caawina horta hore dhalinyaradaas sanadkii ilaa kun laba kun iyo shan boqol ka badan dad walbana waa la shaqeynaa urur walba oo soomaali ama ajnabi nooc walba ha ahaadaan waa la xiriirnaa shaqada aan sameyno waa shaqo badan waxawaaye shaqadeena waxaa isku xirnaa isku xirnaa dhalinyarada jaamacadaha iyo dhalinyarada iskuulaadka dhexe iyo dhalinyarada iskuulaadka hoose inay kulli isku xiran yihiin mid walba inuu tuso midka ka weyn iyo midka ka yar sidii isku caawin lahayeen waxbarashada saas soo mid anaga naga mida oo kan liita sidnu u harin sugaanta iyo fankada waa kusoo dhaweynaa dhalinyarada laakiin waxa meesha saldhigeena waxa waa waxbarashada waa garta marka dhinaca waxbarashada oo kale matalan waxaa tiri waxaan isku xirnaa heerarka kala duwan ee dugsiyada haddii kii dhexe iyo kii sare ilaa jaamacaddii ay noqon lahayd marka qaabka aad isku xirtaan haddii aad tusaalayaal isiiso horta hore ninka oo highschool ku jiro iyo ninka jaamacadda ku jiro waa laba waa kala duwanyihin kan jaamacadda ku jira waaye araga qofka jaamacad dhalinyarada jaamacadda ku jirna u tagnaa waxaa ku dhaanaan kaalaha kuwa high schoolka ku jira caawiya mentor u noqda so anaga waxaan ku dadaalaynaa dhalinyarada jaamacadda oo wiilasha ah inay wiilasha oo ka yaryar wax baraan dumarka inay dumarka ka yaryar wax baraan waxay tusaysaa cuniga markuu wax barto uu arka midka soomaaliga dhakhtarka looyarka markuu arka uu kasoo baxo kan looyarkan uu communitiska caawinayo cunug wuxuu noqonaya cunug niyadiisa dhisman karto laakiin midkii oo hadduu wax bartay uu magaaladiisa u dhaho aniga keligeed nafteeda u shaqaynayo communitiga wax uma taraayo cunug waa niyad jaba so aniga waxaan rabnaa inaan isku xiriir noqono la ogaado keen keena ugu liita iyo keena ugu fiican inay xiriir yeeshaan waaye midna laga tegin insha allah waa gartay axmed haddaan usoo leexdo axmed howlahan aad qabanaysaan iyo idinku taageera lacagse miyaa idinka soo gasha hawshan aad qabataan run ahaantii horta maxamuudow wax hadda taakulayn weyn annaga ma helno mana hayno qarash dhallinyaradana ujeedid kulligood waa dad ayaga isxilqaama kulligeen shaqooyinan haysanaa qaarna arday waaye oo maaragtay part time ay shaqeeyaan sidaas awgeed annaga intaan isxilqaamnay ayaan hawsha qabanaa qof kasta oo ka mid ah ururka ka joog qof mushaar qaato ma jiro kulligeen waxaan waqtigeena oo u orodnaa oo magaca communitiga sidii aan maaragtay horumar ku gaarsiin lahayn dadkeena meel kastay joogaanba waa gartay dabcan abaalmarin baad hadda ku guulaysateen waxaad noqoteen dad iyagoo minnesota matelaya abaalmarin la siiyo dabcan waa la aqoonsaday howshiina arrinta noocaasa marka didiile intee leeg ayada gelinaysaa hawsha aad qabataan haddase maxay kusoo kordhinaysaa hadda awoorka helnay ee noo tareyso wax weyn dad badan oo erido badan oo awal aana isdhehayn inay furan yihiin amahan noo furmay awoorka daraaddeed dad aan isdhehayn aa la balamaysaan la balami kartaanba rabo in ayagana la balamaan hadda taas daraaddeeda waxay tusay inaan shaqada aa soo sameynay inay wax taritay haddaa rabto inaad horumar gaartid waa qof inuu soo jaba waaye ururka historygeen haddaa fiirisid dhallinyaradii s y l ka xataa waa soo jabeen waa soo dadaaleen waa soo dhibtoween way ku dhiideen taas daraaddeed anaga waxaa aragnay historygeena waa soo aragnay dhalinyar inay sameyn karto waxay taraysaa beri maalin ka mid ah cunug anaga naga yar inuu asaga ausii dhiibno oo dhaho anagaa communitiga maanta sii wadaay meesha naga sii waa ku mahadsantiin waa gartay ugu dambeynta waa soo gabagabaynaynaa maxaad is leedihiin mustaqbalka ururka ka joog ka gaara waxaad doonaysaan inaad aragtaan adinkoo soo koobay axmed baan ku hormaraya marka hore waxaan rabnaa waxaa hadda halkan aan ku qabanno inaan geyno soomaaliya programyadan aan wadnoo dhan qof kasta oo soomaaliya inuu gacan qabto qofka walaalkiisa isagoon aan yasaynin oan dhehaynin maarta ninkan waa ka waxbarasho badan tahay ama ka lacag badan tahay waa qof kasta mas-uuliyadna saaran haddaan nahay ummadda soomaaliyeed midda kale waxaan rabnaa inaan tusno soomaalida in iskaa wax u qabso horumar lagu gaaro cabdimaalik taas axmed aa sheegay oo soomaaliya inay muhiim noo tahay wadankaanato hadaa sameyno boqol sano hadaa ka shaqeyno waxay taraysa male hal maalin aa soomaaliya wax ka sameyno ka fiican waa u baahanaha dhalinyarada halkan caawin laakiin baahida meesha runta dila sheego ee taal waxawaa soomaaliya anagana insha allah waxaa jeclaan lahayn shaqadeena inaan soomaaliya geeno
dhegeystayaal barnaamijkii qurbe ay toddobaadkan marti ugu ahaayeen cabdimaalik xasan maxamed iyo axmed xirsi southside oo ka tirsan ururka dhallinyarada ka joog ee ka dhisan gobolka minnesota intaa ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo